bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a allah u naxariistee waxaa maanta lagu wadaa in magaalada muqdisho aas qaran loogu sameeyo wasiirkii wasaaradda arrimaha dastuurka soomaaliya marxuum cabdi xoosh oo ku geeriyooday dhowaan dalka iskutaga imaaraadka carabta iyadoo ay ka qaybgeli doonaan haaskiisa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa lagu wadaa maanta inuu gaaro magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoo halkaasina ay ka socoto qabanqaabada soo dhoweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha ciidamada amniga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa hub iyo rasaasba ka furtay maleeshiyaadka kooxda argixisada ah ee al-shabaab kadib howlgal ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada ama ka tirsan gobolka shabeellada hoose bulshada ku dhaqan magaalada buuhoodle ee gobolka toogdheerna waxa ay ka cabanayaan xaalad biyoyari iyadoo shacabka ay dalbanayaan in arrintaasi wax laga qabto
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaraadka qodobada aad ku dhegaysan doontaan ayay kuwaasi qayb ka mid ahaayeen allaha u naxariistee waxaa maanta lagu wadaa in magaalada muqdisho ee caasimadda dalka aas qaran loogu sameeyo wasiirkii wasaaradda dastuurka soomaaliya marxuum cabdi xoosh iyada oo ay ka qaybgeli doonaan aaskiisa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda qabanqaabada waa ayraboorka aadan caddi magaalada muqdisho ayaa haatan waxaa ku sugan mas-uuliyiin iyo qaybaha bulshada halkaasi oo lagu wado in laga soo dejiyo meydka marxuumka oo ku geeriyooday dhowaan dalka iskutaga imaaraadka carabta muxiidiin macalin cabduleeh ayaa waxa uu ka mid yahay wariyaal ka tirsan warbaahinta qaranka oo haatan ku sugan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde haatan ayuu qadka telefoonka ku jira halo muxiidiin
waan ku maqlaa kaahiye muxiidiin bal faahfaahinaga si sida wax u socdaan
aad baad umahadsantay axmed cali kaahiye dabcan waxaa lagu wadaa saacadaha in soo aadan in magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho ay kasoo degto diyaaradda wata meydka allaha unaxariiste wasiirkii wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya marxuum cabd marxuum xoosh jibriil oo dabcan ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada dubaha ee dalka isutaga imaaraadka carabta waxaa la filayaa in halkan laga soo dejiyo islamarkaana isla maanta lagu aaso magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha waxaa dabcan iminka kusugan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana la filayaa dhammaantood in ay ka qayb galaan salaada janaasada ee lagu dukanayo deetana ay ka qayb geli doonaan aaska qaran ee loo sameynayo allah unaxariistee wasiirkii arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan xoosh jibriil kaahiye wasiirku waxa uu ku dhashay sanadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo saraba ku qaatay isla degmada jowhar intaa kadibna waxa uu aaday sacuudiga oo uga sii gudbay dalka canada halkaas oo waxbarashadiisa heerka jaamacadeed uu kusii qaatay isagoo shahaadooyin la xiriira cilmiga bulshada iyo sharciga halkaasi ku diyaariyey intii halkaa ku sugnaana waxa uu qaatay shahaadooyin kale oo la xiriira dhinaca sharciga labada kun iyo kow iyo tobankii ayuu wasiirku dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho waxaana markaas loo magacaabay wasiirkii dastuurka dowladdii kumeel gaarka ahayd isagoo muddo hal sana xilkaasi hayay inta xilka uu hayana waxa uu ku guuleystay in lasoo gebagabeeyo oo dalku ka gudbo axdiqalameedkii lagu shaqaynayey iyadoo loo gudbay dastuur kumeel gaara hadda oo uu ahaa wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya labadii sane ugu dambeysay waxa uu meel sare soo gaarsiiyey dhamaystirka dastuurka qabi qoraalkaas kaasi oo mustaqbalka dhow la rajeynayo in arsi dadweyne la geliyo waaya ilaahay ha u naxariisto muxiidiin dabcan jidka aad sii marteen airboorka iyo xarunta shaqada inta u dhexaysa amniga aad baa loo adkeeyey bal ka waran
wadooyinka magaalada inta badan waxaa taagan ciidamada booliska soomaaliyeed Mm.
iyo kuwa nabad sugidda kuwaas oo amniga sugaya Eh, waxaana dabcan eh, garoonka oo hadda aan ku sugannahay eh, ku sugan saraakiil iyana ka tirsan eh, ciidanka xoogga dalka kuwaas oo aaska qaran ka qayb qaadanaya waxaa ii muuqanayay eh, saraakiil uu ka mid yahay abaanduraha ciidanka xoogga dalka iyo madax kale Eh, sida aan wararka ku helayno kaahi waxaa xubnaha mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan ee halkaan imaanaya eh, ka mida ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo dabcan markii sideedii bishan uu geeriyooday wasiirka maalintii xigtay ee, ku dhawaaqay guddi ee, qabanqaabada ee, ka shaqeeya aaska loo sameynayo wasiir wasiirkii dastuurka xukuumadda soomaaliya ee, dabcan guddigaasina waxaa guddoomiye u ah oo xubnaha ka mid a ee, ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka iyadoo xubnana ay ka yihiin wasiirada warfaafinta kalluumeysiga arrimaha dibadda iyo wasiir ku-xigeenka ee, dastuurka iyadoo wasiirka amnigana uu qeyb ka yahay
waaya muxidiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan eh, dhegeystayaasha iyo daawadayaasha warbaahinta qaranka waxay ula socon doonaan hadba sida ay wax u soo kordhaan iyo halka ay wax marayaan Eh, warbaahintuna dabcan eh, life ayay ka samayn doontaa eh, marka meydka marxuumka allah u naxariiste lasoo gaarsiiyo aeroboorka dancadda ee magaalada muqdisho waa hagaag eh, dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo dhoweyn u sameeyey boqor burhaan boqor muuse oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho iyadoo ay uu kala hadlay markaasi xoojinta dhaqanka iyo eh, sidii waxgaradku ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u eh, habeynta iyo sidoo kale sidii dalku uga gudbi lahaa marxaladda adag ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa lagu wadaa maanta inuu gaaro magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasi oo ay ka socoto qabanqaabada soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo wafdigiisa sugaal macalin maxamuud ayaa warbixintan ka diyaariyey
magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu soo dhoweynayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminayo oo dhowaan ku wajahan boorar waaweyn oo lagu daabacay sawirradii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland laguna muujinayo soo dhoweynta heerkeedu sarreeyo ee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa lagu arkayaa qeybaha ay ka kooban tahay magaalo xeebeedka kismaayo iyo gegada diyaaradaha qaar ka mid ah bulshada magaalada oo ka hadlay qabanqaabada loogu diyaargaroobayo socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin in uu soo gaaro ra-iisul wasaaraha qaranku halkaa iyaga oo sheegay in socdaalku muujinayo sida dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalku ay uga go-an tahay ilaalinta midnimada wadajirka horumarinta iyo soo celinta karaamada ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare waxaan kugu soo dhaweynayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow weelkam aad iyo aad baa dalka iyo dadku kuugu baahan yihiin wejiyahaadana farxad badan baa kaa soo horraysa Eh, dhankii la eegaba soo dhowow soo dhowow soo dhowow waxaan naloo sheegayaa inay ra-iisul wasaaruhu uu imaanayo berri markii horena maanta lagu waday waxaan u soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha annaga oo ka duulayna dadka soomaaliyeed isku xirnaanshigiisa iyo walaalayntiisa iyo midnimadiisa aan markasta jecel lahay waan soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol waxaanana rajaynaynaa nabadgelyada soomaaliyeed meel la joogo mas-uuliyiinta soomaaliya inay xil baa ka saaran ay gamcaha isqabsadaan haydaartada iyo kala fikir duwanaanshaha iyo ma garanaysaa ayadan jeclaysiga iska dhaafaan saddexaan waa xamse cabdinuur waxaan ka mid ahay eh, dhalinyarada jubbaland waxaan soo dhoweynayaa aan ilaa iyo maalmahan soo dhoweyn eh, diyaarin iskugu jirto iyo maaragtay qabanqaabo u u haynay eh, ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya eh, mudane eh, mudane xasan cali khayre waxaan leeyahay ra-iisul wasaare soo dhowow dalka waa dalkaadii een, eh, waan eh, maaragtay dowladdu waan taageersannahay maasha allah dowladdu waa dowladdeennii inaad maaragtay imaato shacabkaadii u timaado la hadasho baahiyahooda dhegaysato oo waxyaabaha aad iyo aad aan ugu baahannahay marka waxaan odhan lahaa aniga ra-iisul wasaaraha inaan soo dhoweyno een, shacabka gacmo furan ku soo dhoweyno ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa la filayaa marka uu gaaro kismaayo inuu kulamo madaxweynaha jubbaland la qaato axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo qeybaha bulshada ayna ka wada hadlayaan arrimo badan oo ay ka mid yihiin adkeynta amniga iyo diyaargarowga doorashada lagu wado jubbaland inay ka dhacdo dhowaan
ciidamada ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka furtay hoob eh, kala duwan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kadib howlgal ay ka fuliyeen ciidamadu deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidanka ammaanka hubbadan ay ka furteen maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose sagaalkii bishan maarso xilli habeena ayaa ciidanka qaranka waxay howlgal qorsheysan ku qaadeen xaafadda hantiwadaag halkaas oo ka tirsan degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose sida cali ibraahim xasan oo ah guddoomiyaha degmada qoryooley ayaa raadiyo muqdisho u xaqiijiyey in ciidanka ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen noocyo kala duwan oo hub ah oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka dhinaca kale guddoomiyihii gobolka shabeellaha hoose ee shalay xilka laga qaaday maxamed ibraahim barre oo asna la hadlay raadiyo muqdisho ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay burburiyeen xarumo ay ku dhumaalaysanayeen argagixisada al-shabaab muddooyinka ugu dambeeyay ayaa ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah waxay sii laba jibaareen howlgallada ka dhanka ah argagixisada al-shabaab iyadoo howlgalladii ugu dambeeyeyna khasaare badan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka argagixisada ah
waa hagaagaad baad u mahadsantaha bulshada ku dhaqan magaalada buuhodle ee gobolka togdheere ayaa ka cabanaya xaalad biyayare iyadoo shacabku ay dalbanayaan in arrintaasi wax laga qabto maxamed cali bile ayaa warkaa nooga soo diray buuhodle halkan waa ceelboodka magaalada buuhoodle oo ay ka cabayaan oon aada u tiro badan oo ka kala yimid baadiyaha magaalada buuhoodle haddaba maraanu la kulannay dadka reer baadiyaha ee oonka ka waraabsanayay ceelbiyoodka magaalada buuhoodle ayaa waxay nooga warbixiyeen caqabada iyo dhibaatada ka haysata xilliyada oonka uu tuban yahay riigga magaalada buuhoodle ceelbiyoodkan ayaa waxay noo sheegeen qasabadaha ka soo qaada biyaha in ay aada u yar yihiin eegayo waastooyinka xooluhu ka cabayaan waxayna sidoo kalena noo sheegeen haanta weyn ee biyaha kaydisa inayan qaboojin maadaama ay qasabada yaryar oo dhudhuban ay biyaha kasoo qaadaan xoolaha badankooda ayaa waxay noo sheegeen in ay kuleyl la cabi waayeen haddaba waa kuwan qaar ka mida dadkii aan kula kulannay ceelbiyoodka magaalada buuhoodle ayagoona nooga warbixiyey xoolaha ka caba ceelbiyoodka cadadkoodu intuu leegyahay iyo weliba sidoo kale deegaanada ay kasoo kala guureen waxayna baaq u direen maamul goboleedada iyo dhammaanba hay-adaha samafalka in ay wax ka qabtaan caqabadaha haysta ceelbiyoodka magaalada buuhoodle bariga oo dowla deegaanka etoobiya waxaa jooga dadkii u dhashay gobolka togdheer oo reer galbeedka ahaa baa iyana jooga dadkii hore oo deegaanka ahana meesha ayuu jooga maalku maalinuu ka yaryahay ma jirto waxa geel iyo adhi iyo daan iyo loys daba tubanna waa arkaysaan dadku waxa weeye riiggu biyihiisu wuxuu u baahan yahay biyogelin biyogelinta ayaa ka xun waxa weeye tuubada biyaha soo qaadaysa tii oomkan u dhigmi lahayd maaha in tuubba ballaadhan ay biyaha keento oo la geliyo biyogelinta tuubbada biyaha ceelka ka soo qaadaysa inay tan mid ka ballaadhan noqoto baa loo baahan yahay waa watabiiq maanta oo dhan waxaa weeye tuubbada biyaha ku soconaya watabiiq wey taa kale oo maxay tahay dadku ku fashan yahay iyana waa sidoo kale waa watabiiq sidaa darteed oonka waa ku dibjiraya marka waxay u baahan tahay halkan biyogelin baa ceelkani u baahan yahay biyogelintaasoo laga soo bilaabo tuubbada soo qaadaysa ceelka gudaha inay noqoto tuubba tan ka ballaadhan oo qaybihiisa biyaheedu markaa qaybsan karaan biyogelintiisii horaasaa xumayd in wax laga bedelo taasay rabtaa waxay rabtaa oo kale in la biyogeliyo oo biyaha la gaadhsiiyo magaalada oo dadkii magaalada ayaa dhibaato ku haya dadkii reer baadiyaha waxaa ka tambatay moosinka ku dhacaya ee ilaa qardho iyo inta ka shishaysa laysaga yimid ee ka cabbiya aan habeenna la damin maalinna la damin waxoogaa gacwashada riigga annagu waxaan unahay dadka reer miiga siba welibana waxaan ahay ragga geerjira haygala wata waxaanu sida kaleo dhan way fiican tahay riigku iyaguu leeyahay biyuhu hayar maaragtay cadhiidh hayar noqdeen culayskii alla hore uu ahaan jiray culays ka badan baa saaran marka tuumbada biyaha soo qaadasa iyo kaydisada biyaha kaydinaya haanta labadaasaa yar dhibaa tuumbada iyadoo dubatirinta oo kulul bay xoolihii biyo u tegaya xoolaha oo man ama tobanka soo qaday ama ka badan soo qaday iyadoo kulul markay biyii ku dhacaan waa khatar aniga hadda kalkalkaxikaal baa iga baktiday biyaha kulul marka waxaa loo baahan yahay in hadduu aabedankadare biyihii tuumbadiina loo weyneeyo kaydisadiina loo weyneeyo sidii xoolihii haddii oonkii badan yahay biyihiioo qabow au cabbaan taas horta waa taasoo waa qodobkaasoo dee in ahaantina loo weyneeyo kaydisadii biyaha haanti baasho biyaha soo qaadisayna
hagaag dhegeystayaal halka warka kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaraadka gudaha ayaad dhegeysateen markaana qodobka warka dibadda sagaal haween ah oo ka qayb qaatay dibadbaxyadii ka dhacay waddanka suudaan ayaa lagu xukumay xabsi laba bilood ah iyo karbaash oo min labaatana haweenkan ayaa lagu helay dembi ah inay qayb ka ahaayeen dibadbaxyadii rabshadaha watay ee suudaan ka dhacay bilihii lasoo dhaafay sagaal dumar ah ayaa la hor keenay mid ka mid a maxkamadaha xaaladaha deg dega loo sameeyey dhowaan ee dadka markaasi dibadbaaxyada sameynaya loogu talagalay inay xukun ku riddo gabar qareen ah oo u doodeysay haweenka ayaa sheegtay in raacfaan ay ka qaadan doonto xabsigan iyo karbaashka lagu xukumay haweenkaasi xukunka lagu riday haweenkan ayaa ku soo beegmay wakhti yar uun kadib markii madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir uu ku amray taliyaha hay-adda sirdoonka iyo ammaanka ee dalkaasi saalax qoosh inuu sii daayo dhammaanba haweenka loo xiray dibadbaxyada bannaanbaxyada waa dhibaatooyinka ka dhacay dalkaasi ee kuluglahaanshaha bannaanbaxyadii dhacay xukunka maxkamadda ayaa sii kordhin doonaa inuu khilaaf dhex yaallo madaxweyne cumar xasan al bashiir iyo sargaalka u qaabilsan dhanka amniga bishii hore saalax qoosh ayaa sheegay inuu madaxweynuhu uusan isku sharaxi doonin doorashada dhacaysa sanadka soo socda madaxweyne cumar xasan al bashiir ayaana markaas kadib jeediyey khudbad uu ku shaaciyey inuu dalka markaasi uu geliyey xaalad deg dega islamarkaana uu tallaabo ka qaadi doono cid kasta oo isku dayeysa inay carqaladayso nabadgelyada waxaana haatan soo baxaysa in uu jiro khilaaf haatan dhex yaalla taliyaha dhanka amniga ee ciidamada ammaanka haysta iyo madaxweyne jenaraal cumar xasan al bashiir dhegeystayaal warka subax ayaad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho intaa ayuu ku idin yahay ciddii uu segay waxay dib ugu heli kartaa radio muqdisho dot net